waxaa waxaan ahay cabdi bayid wasame waxaan ka hadlayaa waxaan ka mid ahay guurtida hagaag guddida joogtadaah ee ka talisa hagaag ee wixii abaaraa iyo wixii dhibaato ah mas-uulka uga ah reer hagaag dhinacyada nabadgelyada nabadgelyada waa sidee nabadgelyada cabdi magaalada degmada colaag nabadgelyada dhinacyada hareeraha beelaha inta xiga dhinaca beelaha bariga birco waalada aynu ognahay in shaqaaqo dhacdeeyan kalshan sidee idinka iin samaysay bal nooga faahfaahinta maxaad se kala socotaan u xiriiris ma leedihiin bal arrintaa faahfaahin kasii arrintaa iyadaa marka hore salaamta muslimka lagu salaamo baan ku salaamaya hay-adaha iyo ehelada qurbaha naga jirtaba waxaan ku darayaa raacinayaa in dadka deriska ah aanu nabadgelyo u hayno dhan kastaba ama ha noqoto maamulka puntland ama ha noqoto maamulka somaliland ama derisyada nagu dhow ha noqoto inaanu nabadgelyo baahsan u hayno baanu sii sheegayna intaa marka aan ka gudbo abaara xun baa jira caaqilkiina ka hadlay aniguna waxaan kaga hadlaya dadka naga maqan iyo jaaliyadaha dirkuba inay daneeyaan oo i kal gacal nagu eegaan oo loo soo gurmadaan baan ka codsanaya intaa waxaan raacinaya degmada hegaad beesha degan meel ay hoos tegi karto oo wax loogu soo loo geyn karaa ma jirto wixii loogu talagalo inay u madax banaan yihiin oo si madax banaaniya loogu soo hagaajiyo aanu codsanayna sidaa darteed dadku isagoo aan cadaawad kala jirin haddana nacfiga wuu kala jiitaa inaan cidna rag rimayno inaan cidna aanaan hoos tegin buuhood la hoos tegin burcad hoos tegin cid walba degmadaa ceegaag dadka jooga ee jilicsan si dadaal leh loogu soo hagaaja waxaan isaa raacinaya ehelada ku noqonaya ehelada naga jirta dibadda waxaan ku salaamayaa salaan gaar ah oo cajiibah intaadan salaanta ayadoo kaa guddoomaya deegaanka waxaa sin abaar ka taagan tahay bal dhinaca xoolaha dhinaca xoolaha caafimaadkooda xaalufka sidee wuxuu jiran xoolaha faafaahin kasi oo soomaalidu inta badan xoola dhaqataan xoolaha iyo dadka dirkaba gacan baa lagu masruufa xoolaha raashin baa la siiyaa wixii nool waxaan walina ma badnay waaba yaryihin aad bay yaryihin dadka iyo dunyaduba aad bay tabcaanaysa xagga biyaha iyo xagga quudintaba marka warbixinteedu xagga abaaraha inkastoo soomaaliya oo dhani maanta abaaraha jilicsan tahay dadka usii jilicsan baanuna haddaanu reer cegaagana intaa si waa warbixin waxaan ku noqonayaa hadalkaaga ama waa lagu noqdaa ha la maqlee ama waa lagu dheeraysaa ha la maqlee ama waa lagu noqdaa hala garte ehelada dibadda laga jirta ee jaaliyada leh ee cid walba leh waxgarad leh si gacaltooye leh inay gaar ahaan loogu soo burmadaana taana aada baan codsanay waxaan hadalkayga kaga baxaya warbixintayadu waxay ku saabsan tahay jilaaca iyo nugeylka ka jira eegaas hadalkayga intaasaan kaga baxayaa guddida yaa xukunta aan ka mid ahay qaybta dambena hadalka iiga dambayn doonta caaqilkana iiga horreeyey asalaamu calaykum